Tababarka magaalada Baydhabo la aan ka hiri ardayda iskuulada iyo jaamacadaha magaalada iyo waliba ka saabsanaya fahamka kheyraadka ka jara dalka iyo saameynta isbedelka cimilada koonfur galbeed isku waaladay sidii ardayda walbadan iyo onka barada lahaayeen tababarkii waliba isku qaaladay wasaaradaha shalay ee batroolka macdanta isbedelka cimilada koonfur galbeed iyo ururka horumarinta deegaanka ee dado tababarka iyo waliba uu soo dareeray muddo shan maalin eh kaasoo fursadan ah ardayda inuu fahmana sida lagu faa'iidaysto koraha kheyraadka dalka uslaya hana ku miday ardayda ugu faa'iidaystay tababarka iyo waliba ku hadalena walyaabo iyo ka baradeen iyo sidii ugu faa'iidaysteen iyo nu mahnagena wasaaradooda iyo ururka dado ha qaban qaabiyana tababarkana bismillaahi magacay mayba dheere xaawe aadan xuseen mayba geegan tunrugne tiradhinginsada shan maalamood kaasoo isbedelka cimilada eedeedan ka faraxsan tradingkaas sifada qurux badan ku faa'iidaysani maybaanintan kuma hadnagay dhammaan macalimiinta dhammaan macalimiinta oonahayto barnaamijkaasi haniiqaan qaabay iyo kuwii oone nimbiyanba dhammaanto maybalaha eedeedan ma hasanti eedan eedan nanka faraxsana mayna nantunka xambalay dhammaan ardadii quruxda badanaayooda tradingkaasanti socdanoo kala qayb qaadan timekuna laqaadan dhammaantimay basanaa eedeedan ma hasantin xambalyo dadaalkiina eedan weedada nafsada inaad ardaydaba mayban dardaarmay dadaalkii weedada ustaadyaalkiyoona maybalaha ustaadyaal eedan eedeedan ma hasantin waliba leeray maxamuud aadam axmed waliba kumid ahaa ardayda baryaaqsooday traininka mahadka daarul barakaad traininkaasay u ahay understanding climate change and general resources of somalia isbedelka cimilada iyo wax soo saarka deegaanada koonfur galbeed tababarkaasi waa waliba tababar eeda muhiim ah walibana ku faa'iiday wax badan isbedelka cimilada wali sababow iyo wali sheenow isla qor tagalahay iyo dhammaan resourceka resourceka iyo maadanta yaalla state koonfur galbeed sinu faa'iidaysan lahay khaasatan deegaanada koonfur galbeed oo ku mid ah tabaydhabo oo meelanka muhiimsan tabakaalow howl hor mamalayanan tabaydhabo maadantaasi yaalan walibana ku mid ah meelo lukaalow sida maanyufuulka iyo washaroowin taagasay traininga markaa galaani taasba mafaasnayna markii oo traininka qayb galnaya walbalan fahmi maadanta marka walibana mahadnagay wasaaradda batroolka iyo maadanta koonfur galbeed iyo wasaaradda bayada iyo isbedelka cimilada iyo ururka deegaanka horumarinta ururka horumarinta deegaanka dedo iyo dhammaan macalimiinta iyo traininka deegaan walibalala ciidan maasantin مدري سعدي حسن علي مكسوع جامعة سمسم ما يقدر يكون السعودية سمنار وسمنار كسوق صوب سنة كلام الشنجة ما يخص خاصة كم حنا قضايا هي دلو يو وزارة كل قاضي ما يبقى نسيم حنا قي معلمينتي هني أبا بلام أو ني ني صورة جرين أنت أنا كفاية شنتون بيرتو برك نين سعودي ما يبقى كفاية سنة إسبدل كعمل إيو خيرات الديجان ك ما يصير خاصة كسيم حد لي معلمينتي أو ني صورة جرين كل من ما هذا ليانا إله سبحانه وتعالى oo maalintan daafidirs marka labaad mayn mahadalyaane yani ururka dedo oo barnaamijkan qiimaha leh yani aqoon idweyraasi hay mise traininka hay sanin qaban qaadiin ku mahadalyaane marka labaad mayban mahadalyaane yani tiimka wasaaradda maadantii batroolka yaasaa soo kale wasaaradda kelmay janjiga mise isbedelka cimilada yani barnaamijkan maaha horta barnaamij oo lanka hadalaya yani deegaanada koonfur galbeed sourciga mise waxyaabaha la keelo markaasi macdanta ee mise wax soo saarka eh iyadoo soo keela isbedelka cimilada yani deegaanadan ka dhigayaan fahtaadii oo dabeeliya waxyaabahaasiti qaababkii lan kor taga lahay qaababkii markaasi lan manageray lahay barnaamijkan walbadan ku faaidnay saasoo kale mahad mahadalyaane yani injineeradii macalimiintii oo traininkan nindiyaayeen iyo saasoo kale mahadka daaro barakaad oo nin ogolaaday intuuna traininka qaadanayso nin mahadalyaane ururka dado oo kaaladowa wasaaradaha deegaanka iyo wasaarado kale koonfur galbeed iyo weliba muddooyinkiin ka dambeeyey wadana tababare iyo wacyigelin ku saabsan saameynta isbedelka cimilada kuwaladay adduunka gaar ahaana koonfur galbeed soomaaliya